wacanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washington qodobadaan idinku haya caawa waxaa ka mid ah weriye laxaadka indhaha naafa ka ah oo aan haba yaraatee waxba arag oo haddana barnaamijyo iyo wararka uu soo tabinayo ay dadku aad u jeclaystaan waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo qaybtii ugu dambaysay waraysigii dhinacyada badan taabanayey ee uu fanaanka cabdinuur allaala siiyey barnaamijka cawayska washington dhegaystayaal wax badan baynu dunida horumartay ka maqalnaa dad laxaad kala ama naafo ah oo shaqooyin kala duwan bulshada u haya balse waxay nagu adag inaynu rumaysanno in mid ka mida magaalooyinka ay soomaalidu degto ee geeska afrika ay suurtagal ka tahay in wiil dhallinyaro ah oo indhala oo aan haba yaraata ee waxba arkayni uu haddana sii daayo wararka raadiyaha iyo barnaamijyo kala duwan sidoo kalena uu wax ku qoro mid ka mida websaydyada soomaalida isagoo sidoo kalena shaqooyinkiisa la xidhiidha howlaha warbaahinta u qabsada sida dadka indhaha qaba oo kale faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo haatan istuudiyaha igu weheliya ismaaciil sahre horta haddii aad idaacad subaxnimo furto oo warbixintan aad idaacadda ay kaaga soo baxdo oo waxaad isleedahay waa weriye shaqadiisii soo qabsaday laakiin marka aad ogaato qofka akhriyaya waxay kugu abuuraysaa dareen gaar ah iyo inaad su'aalo iska weydiiso sida loo soo diyaarshay warbixintan ama cidda diyaarisay sida ugu suura gashay
waa subax dadweynuhu taagtirkii abuuray saniyo sidii roon samakaga baryaano saaka jimca weya
nabaday dhegaystayaal meel kasta oo codkaygudi ka soo gaadhayo kuna soo dhawaada barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saako jimca
qodobo kala gedisan oo idilkood bixiisa leh ayaa dhegaystayaal toddobaadkanna aad ku maqli doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saaka mahadsanid mawliid maxamed dawaa mawlid wuxuu ku noolaa meel miyi ah nolol aad u farxad badan ayuuna qoyskiisa la wadaagayey ka hor intii aanu xanuun ku dhicin sida uu ii sheegay isaga oo sagaal jir ah kaas oo sababay inuu araggiisa waayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee uu noloshiisa ka sii xasuusto ayaa ahayd nolol miyi ah oo ku hareeraysnayd hase ahaatee magaalada hargeysa ayuu yimi isaga oo waxbarasho iyo shaqaba ka bilaabay xilligan waa saxafi ka howlgala idaacadda dowladda ee raadiya hargeysa wararka isaga ayaa soo xusha ama soo urursadaa isaga ayaa duubta hagaajista islamarkaana ka akhriya idaacadda uu ka shaqeeyo dad badan ayaa sugaya sida ay arrimahani ugu suura galeen mawliid oo aan waxba arkin waana halka sheekada xiisaheedu ku jiree mawliid oo ku sugan magaalada hargeysa sheekadayna dhex martay sidan ayay u dhacday maxaad warbaahinta ku dooratay ama ku jeclaa dabeetana horaantiidii horta waa aad baan iskaga jeclaa dhinaca warbaahinta oo aad baan ugu xidhnaan jiray xagga maxaanku dhacdaaye idaacadaha oo kale dhegeysigooda aad baan ugu xidhnaan jiray tiisiyada oo kale haddaanan idaacad maalintaa dhegeysan ciyaarta waxbaa ka dhigan baan odhan jiray haye haye haye haye
dabeetana malaa arrintii unbaa saameyn ugu yeelatay oo runtii aad aan u jeclaaday in miinadaasi dhex galo teeda labaad journalismka amba saxaafadda marka la yidhaahdo mihnadan waxay kamid tahay kushaqeyn kushaqeynteeda marka laago mihnadaha ugu adag ee waxyaaba badani kaa hor imanayaan waxaan doonayay oo aan jeclaa markaa inaan bal hadda dadka u muujiyo in qofka disableka amba naafada ahi uu wax qaban karo oo weliba waxyaabaha ugu adadag ee bulshada ay qabato uu qaban karayo maxaad raadiyo hargeyska qabataa waxaan ka shaqeeya imika idaacadda radio hargeysa oo runtii barnaamij soo saare aan ahay waxaan sii daayaa barnaamijyo ay kamid yihiin barnaamijka subax wanaagsan la yidhaahdo subaxa jimca oo kala baxa aad bay kolley u garanayaan dadweynaha reer hargeysa iyo somaliland gudaheedu barnaamijyo kale ayaan idaacadda u qabtaa sida dunida muslimka barnaamij la yidhahdo kala soo saara aniga ka radio hargeysa marka laga yimaado iyadana waxaan ka shaqeeyaa oo aan joogaa shabakada wararka ee toga hera news la yidhaahdo marka aad war soo saaraysid ama aad war akhriysid dadku su-aal bay weli isweydiinayaan qof araggii naafa ka ah oo aan waxba arkayni sidee buu warkan uu dadka u sheegaya usoo diyaarinayaa marka hore ula imanayaa meesha marka sidee baad bal arrintaa dadka sawirkigiisiisaa shaqadaad uqabtay ismaaciilow fartaa bareelka ee aan wax ku bartay kasakow runtii anigu horta waxaan bartay oo aan isticmaalaa qalab iyo gaar ah oo ah combyuterkayga ayaa waxaa ku jira program la yidhahdo jos program oo macnihii voice sameynaya cod sameynaya i t ga waxaanu isticmaala sida qofka arkaya u isticmaalo lagaba yaaba dadka qaarkood intay la yimaadeen qaar dee arkayaaba inay yidhahdaan bal hadda ciladan baa naga jirta combyuterka halkan noo eeg maqaar ba adigu soo doorbiday inaad combyuterka u hagaajisay
ismaailadiye dhaariyaad haye haye
dabeetana waxaan isticmaalaa markaa combyuterkayga ayaan xataa u adeegsadaa editinka markay noqoto cidi waxba ima edit garayso oo barnaamij markaan samaynayo codadkayga iyo maxaan kula jarjaristooda iyo dhextaaladooda iyo wax allo waxoodaba anaa sameeya mawlida halkaa u kaadi bal sidee baad u edit garaynaysaa haddeer gaab bay u baahan tahay codka halkaa ka saar ka jar sidee baad taa u- u- u garan karay ismaaciilow programka amba softwarekan wax ku dhigtiraya waa softwarekan audio editionka la yidhahdo amba adabkan audio edition one point five kaasoo kale ayaan wax ku dhigtiraya oo igu jira combyuterka editingkii waad samaysay sidee baad warka u akhridaa adigu markaad stuudiyihii baad timi ama een, wararkii baad tidhaa waan baahiyaa hahe dabcan waa run oo markay noqoto de waan soo qortaa waxayga oo weerkayga combyuterkan kusoo qortaa wixii aan akriyayo amba maxaan ku dhahdaa item news ha ahaado amba xubin ha ahaato amba wax kale ha ahaato waxaan kusoo qortaa combyuterkayga weerkiisa dabeetana maxaan ku dhahdaa waan si fiican baan usoo akriyaa waxaa laga yaabaa deetana inaan maskaxdaba kusoo dejiya haddii waxaasi wax badan baanu ahayn haddii kalese inaan maxaan ku dhahdaay combyuterkayga headphone gashado kadibna dhegaha aan gashado kadibna maxaan ku dhahdaay aan wixii oo inta badan aan soo akriyo oo dabeetana aan qaybsanayba aan akriyo halka xitaa aan isku taago lafteeda inta badan wararka la istaago kale ma galo laakiin barnaamijyada oo kale dee xubno la akriyaya baa jiro qoran oo warkiiba ka badan waay waan gartay mawlid haddaan ku weydiiyo gabagabadii baynu usoo dhownahay een, waxyaabaha kugu la yaabka badan ee noloshaada kufo- soo food saara maxaa ka mid ah markaad eegtid shaqadan aad qabanaysid ee warbaahinteed ku dhex jirtid maadaama nin arag ka naafa aad tahay ood mahadsantahay walaal ismaaciil runtii waa run oo waxyaaba badan baa kaa hor imanaya waxyaaba badanna runtii way kugu imanayaan oo mihnadan baaba laga yaabaa inay challengeskeeda iyo caqabadaheeda iska yara fara badan yihiin laakiin waxyaabaha aniga xasuusta gaarkaa igu reebay in haddii aan wax ka soo qaado intaan kulley mihnadan ku dhex jiraanba ku shaqaynayay waxyaaba badan oo caqabada ma xasuusta laakiin markii aan mihnadan soo gelayay amba aan shaqadan maxaan kula dalbanayay baa laga yaabaa inay wax badan ay iga yimaadeen waan xasuustaa maalintii ugu horeysay aan shaqo u doonto institution warbaahineed ee labadii kun iyo waxay ahayd tobankii bishii sagaalaad laba iyo labaatankeedii dabeetana ninkii mas-uulka ahaa amba maxaan ku dhahay mas-uulka institutionka ayaan u tegay waxaan uga sheekeeyey an- arrintii waxaan idhi waxaan rabaa inaan ku shaqeeyo mihirada saxaafadda ninka odayga habeetana dhaguhu taago u yaaba suurtagal maaha buu igu yidhi dabeetana waxaan ku ihi maya suurtagal weeyaan macnihii bishuba hortaalo way iman marka waxaa laga yaabaa dee inuu arkayay uu nin aragga naafo ka ahoo dee gurigii dhexdii kasoo kacay oo dabeetana malaa ay xamaasadi hogaaminayso dee taas dadka kaga soo noqnoqoyse la odhanayo miyoonu la yaabnay saad waxaan ku wado Waan anaa gartay.
baan ku qanciyaa wallahi ninkay la yaabo ma la sii yaaba haye ninka ninka kula yaaban baad aad ula yaabtaa ayuu ma la sii yaaba aada iyo aad waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo waxaad ii sheegtay inaad sagaashanaadkii bartankiisii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii meelaha aad araggaaga weyday xilligaa sawir baa noloshaada ku gadaanaa oo sibaad wax u arkayso deegaan baad arkaysay bal maanta muuqaalka aad deegaankaad ku nooshahay sidee baad u dareentaa maalintaas sidan waxu arkay oo runtii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii nin horta miyii jooga baan ahaa oo xoolo raac ah haye
waxaa markaa dhacday dee inay wixiiba isbedeleen kolley haye tole nin malaha iftiin ku jiray oo mugdi soo galay oo mar markaa yara ekaaday laakiin ilaahay mahadii afar sano kadib labadii kun iyo labadii bay ahayd bishii shanaad ayaa nimi magaalada hargeysa sanadkii labadii kun oo buraa aan idhaahdo ayaa nimi magaalada hargeysa bishii shanaad bal hadoogasoono hooyooyinkan markay buraanburayaan waxay odhan jireen ismaaciilow hmm een, ilaahay kaama wadaawdo laba albaab hadduu kaa wado midba ku efjimiya marka kolley tole maanta een, oo xilligan aad wareysanayso magaalada hargeysa aan joogo een, roob lafteeda uu nahayo jawigu aada u qurux badan yahay aragti waxay muuqataa aragtida aada uga gedisan maanta nin mustaqbal labaan ahay waxaan ku hamiyi karaa oo ku hamiyayaa inaan madaxweynaha dalka noqdo maadaa ku ha- taba jiraan inaad waxweyne noqoto
ismaaciil kolley wararka markaa dhegeysanay waxaan maqlaa inta badan marka wararka siyaasadda laga faalloonayo hebel hebel oo soo indhiindhihey maxaan ku leedahay halkaas amba meel hebelayo soo indhiindhihey Adna waa soo Laakiin dhegdhegayn anigu doontaa.
maan jeclahay inaan terminolojiga wax ka bedelo oo saxaafaddu ay qaadato hebel hebel oo soo soo dhegedhegeeyey
haatanna waa sheekadii adeegto oo dhammaad ku dhow waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
cartan bay talo ku baraahsatay hadday taasi run noqoto ma waxaan filayey mise wax kastaba inay dhici karaan ma filayn taas ha yeeshee waa mid dhici karta booyaalow maxaase ka run ah hadday run noqotose maxaa ila gudboon oo waxaan ku weydiiyey hadda isagii mee talow marka cartan su-aashaas dambe weydiinayey gurxan saddex tallaabuu u soo jiray waana ku soo socdaa waxaana isku mar kulmay jawaabtii sugulle cartan siinayey ee ahayd waa kane salaan iyo hadalkii gurxane ahaa war maxaa la hayaa galabta si fiican baa loo neecawsanayaa miya cartan indhuhu waa u duubnaayeen in muddo ahna duubkaas ayaa saaraa iyadoo la rabay in laga furo dhowaanna laga rajo qabay inuu aragga u furmo cartan dawo aad u badan oo waxtar leh buu qaatay markaa iyada ah wuxuu joogay markii la kala hubin lahaa inuu wax arkaya iyo in kale faashadii ku duubnayd ma ahayn mid sidaa u sii adag wayba sii dhacaysay cartan markuu hadalkii takhtarka maqlay buu aad u jeclaystay inuu arko aad buu u hiyi kacay faashadii ku duubnayd buu gacmaha la aaday oo fag iska siiyey markuu iska furayna wuxuu eegay gurxan oo ag taagan cartan faashadda ayaa isaga duubnayd ma ahee dhowr beriba indhihiisu waa furnaayeen waxaa si kedisa isaga dhacay inay isla kulmaan eegmadii cartan eegayey gurxan iyo markii ugu horraysay ay indhihiisu cartan inta faashad laga furay ay wax arkaan wuxuu arkana waxaa u horreeyey takhtar gurxan oo uu u jeclaa wuxuu eego ama uu arkaba wuxuu kala heli waayey inuu riyoonayo iyo inay dhab tahay cartan waaba hadli la'aa intooda kalena waxay u haysteen inuu ku maqan yahay siduu arrinta ka yeeli lahaa cabbaar kolkii aan laysla hadlin baa markii dambe cartan qoslay oo inta gurxan ku soo booday oo isku duubay oohin qabsaday dhinaciisa kaluu eegay mise gabar baa taagan markaasuu yidhi gabadhani ma walaashaabaa haa awowe waa walaashay iyadiina inta ku booday buu isku duubay labada gacmood wuu labadoodiiba inta ku kala qabsaday midba dhankiisa isaga duubay iyagoo iyaguna ay u dabacsanaayeen sida odaygu hadba dhan ugu jiidanayo mar dambe ayaa gurxan wuxuu isweydiiyey sida odaygu u arkay idil oo inta ugu booday uu u haleelay inuu qabsado wuxuu ogaaday in indhihii u furmeen markaas ayuu la cararay si daawadu u baahnaa loo siiyo cartan baa wuxuu kala goon waayey qosolgariir gabay iyo hadallo kaloo caadi ah hadalladuu lahaa waxaa ka mid ahaa iga raalli ahaada waan gafaye qofku waa gafaa waxase xun hadduu ka noqon waayo waan ka noqday cafis baan idinka iyo waalidkiinba idin weydiisanayaa eebbana dembi dhaaf caafimaad aan la qiyaasi karin baa u soo dheelmaday cartan gurxan iyo idilba arke inuu ladnaa markaasay qaadeen oo waxa la wada aaday gurigii ilmaha iyo waalidkoodii horay la isugu dayriyey intay dhan walba ka badatay bay hadalba beeshay oo wax lays yidhaahdo iyo wada hadal daayo qof waliba dhankiisuu isula sheekaysanayay cartan baa mar uun yidhi calaf allow cajab hadda xaggeebaad noo wadaan waxaan ku geynaynaa gurigii ay joogeen cabdi iyo maryamba mise waxbaad ka qabtaa filmaayo inaad wax ka qabaysid maxaa yeelay iyagaa waalid noo ahoona dhalay namana ay dayrine intayna koriyeen bay waxna bareen ilaa aan adiga iyo dhiggaagaba wax ku anfacno gurxan baa yidhi ma inaan wax ka qabin mase inayan macaanayn dadkaad isku dayrisay maanta hoostag waxba kama qabo ha yeeshee waxaan macaanayn baan u malaynayaa in anoo shalay taan ogaa ku sameeyey maanta soo hoos fadhiisto laakiin waxaasoo idil waxa igaga filan idinka joogitaankiinna iyo waxaad horay iyo haddaba itaraysaan ogaada waxa i wada waa idinkee iyaga ma aha cartan baa yidhi sugulla inta qoslo yidhi war nin yahow dadkeennii horena isqaafin baan maara looga helayn maxaadan u qirayn in kuwani dhashii kuwaad nacday haddana nacaysid yihiin xagee baad u kala wadaa sugulle hal ha iska indhatirin in dadku kala duwan yahay qof kastana shakhsiyaddiisu gaar u tahay dhalashadu waa meesheeda cartan baa ku dooday maye waxba ha iskululaynin bal u yara kaadiya idil baa kaansa u heshay
hagaag dhegaystayaal qaybtii ugu dambeysay ee waraysigii ay falastiin axmed iimaan la yeelatay fanaanka cabdinuur allaale oo ku sugan dalka jamhuuriyadda jabuuti islamarkaana sheegay in laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii aanu bixinin waraysi la mida kan uu siiyey barnaamijka caweyska washington aan idinku wareejiyo falastiin oo waraysigaasi la yeelatay cabdinuur maadaama aad tahay fanaan muddo dheer soo heysaayo fanaaniin badanoo cusubaa jirta maxaa fariin ah oo aad isdhihi lahayd fanaaniintu waa ka faa'iidaysan karaan waayo aragnimadaadii oo aad siinaysaa runtii horta waa arrin meesha ku jirta kolkaad fanaan tahay inaad adigu laftigaagu taariikh ka tegto ayaa loo baahan yahay anugu dad badan oo nimika ayaa jira oo ilaa afar sana la joogo dhallinyara oo jaamacadaha ka baxay oo aan iyaguna i yimid oo waxna barigu yidhi ilaa afar sanana maantaan ku hayo guryaha heesahoodina dhan yihiin oo miisigooda dhan yahay laakiin aan sugayay intay jaamacadda dhammaysanayaan sababtoo waalid baa kusoo tabcay dee dad abaal laga sugaya weeye marka inaad heese ku bilowdo ma aha isagoo jaamacaddiisa dhiganaya markuu jaamacaddiisa dhammaysto marka hadda labaa dhammaysay labadaba sideedii heesna waa u diyaar waxaad ka daawan kartaa google xabad heesaan u tuuray isagoo sanadka markuu jaamacadda ka baxay laakiin labada albumba waan soo saaray gurigaygaana ugu sameeyey wax kharasha kuma samayn ubadkaygii bay noqdeen afar sanay la joogaan oon kama nagu tumiyo codkoodii aan u dillaaciyey habka loo soo saar yacni wax soo saar marka la yidhaha anigu labadaasiina waxay noqonayaan fitiir fanaaniinta ugu waaweyn mukhtaar baa la yidhaha mid oo imika sideedii hees wuu dhan yahay london waan uga soo tumay hargeysa waan uga soo tumay jabuuti waan uga tumay nimada masiishinka miisigoedii weliba arrinta kale iisoo kordhaysa de cabdinuur heesaan baa lagu ogaa hadda midhaha anigaa wadalay labada fanaanun sameeyey lixinadana anigaa wadalay miisigana anigaa wadalay laakiin raggii misiishikaanki tumay oo de nkasaaw markaa kharashna kagama qaadan si ay taariikhda dawaada carruur yaroo mutacalimiinoo uuna baahan fankiya waa kuwa berri taariikhdayda qori karaa marka inaan wax ka tego la yidhaha cabdinuur kuwaasoo wax baray laftigooda una baahnayn marka waxaan leeyahay fanaaniinta maanta anoo taadii usoo noqonaya idinkama maqna fanku baan leehay laakiin fanku wuxuu u baahan yahay marka hore markaad fanaan baan lahay aad leedahay fanka labtigiisa inaad sharifto adigu oo meelaha xun oo dhan aad ka ilaaliso meelaha xun fan waxa lagu yaqaanay hebel waa sakraan hebelna way xumaatay gabadhaasina ma jirin dee way soo baabada waqtigii fiicnaa naga la kulannay intaan khamri cabbin baa badan intaan balwood lahayn baa badan hablaha marka waxa weeye fanka laguu sheegayaa heesta maaha waa dabeeciga qofku leeyahay haddaanu isaguba xaqdhowrin waxna wado dee cid xaqdhowraysaa ma jirto oo sharifaysaa waa inuu marka hore isagu sharifo horta waxna wado dabeedna u ekaado markuu suuqa socdo marka waad haysiin fanka le waan ku hambalyaynayaa sababtoo kalsoonida cidinama ay tahay barin iyaga iska yimid masrax ku kula soo doonanayaa jira oon waxbaba midha cajayba aad samayn laakiin kii midhaha runtaa sameeya aqallay fadhiyaan oo cidi kama doonanayso taa moogtahay oo abwaaninta laftigooda de way badan yihin oo inta qurba maanta ku badrata abwaannimo milyan naaba garanaya oo midha macaan laakiin dee lama imanayaanoo mid la xishoonayaa jira midse la ordayaa jiro midho yaro iska malayacni la ordayo dee dadka u dhiibaya qofkana midha ma garanayo waa qof fankii jecel dabeedna uu marinaya midda labaad ha la iska dhaafo iska daba jawaabka feesaan waa laisku jawaabay iyo heblaayaa loo samey midda labaad annagu waxaanaan lahayn baa iminka ku jirta oo ah heesan marka lagu weydiiyo dee abwaanku annagu hees bilaa sheeka ah maanaan qaadan jirin abwaanku markuu heeska ii dhiiban waayo sheekadiisa ii sheeg baan odhan jiray abba inkastuu qarsanayo isagu waxu sameeyey abwaanku haddana wixii uu iigu sheegay dee wax suuragalaan u arkayay hadday ummaddu i weydiisanaan si ugu jawaabayay laakiin maanta hees kastoo la sameeyaba hebel bay ku dhacday taa laftigeeda ha layska ilaaliyo heestiiba sabab baa loo wada sameeyey waa la iska daba jawaabaya oo heestiiyo ummaddii heblaayoy ninkayga iidaa hebelow inankayga iidaa waa yar ceeb fanku waa qiimo waa sharaf soomaaliyeed oo dhan buu huwan yahay ood adigu sidataa markaa isku arkin keliya qofo haddaad nin tahay haddaad gabadh tahayba fanku waa lagula leeyahay ummad baa leh ummadda in loo xaqdhowro fankooda oo loo sharifo oo meelaha xun laga ilaaliyo ayaan ka dardaaraya anigu fankoodana waan ku hambalyaynayaa sida ay u badheereen ay ugu soo baxeen masrax nasiibkooduna dee uu iman doonaa ilaa adduunkusan maaha iyagana qaar baa kasii dambayn doonay ugu dambayntii heesta ugu dambaysa ee aad dadka ku dhegaysanaya aad u soo qaban lahayd adigana dooqa qaybta hore kaga jirto waatee
runtii horaan kuugu sheegay inaan heesa ay kala jeclayn laakiin markaan anigu heesaayiga u fiirsaday horena aan u sheegay hees baa jirta waayaha adduunka ka hadasha waxyaalaha maanta dhacayo falastiin baa lagu duulay ciraaq baa la dumiyey maxay baa la syriyaa la dumiyey dhibaatadan oon jirinba horteed anu arkay inay suuragal tahay waxaa sameeyey aadan tarabin in la idhaa midhaha lixinkeedana anigaa leh miisika miisika caydaruus cabdi baa leh lixinkan anigaa leh hargeysaanan ku sameeyey ruwaad waxay ku jirtay la idhaaho sir jacayl ayay ku jirtay oon geyne soomaaliya siddeetankii new yorki oon ilaa xamar ilaa qoryoole ilaa guluuc dujuumiya sablaaliyan soo wada mar oo saddex bilood dhigmaysa marka heeskaasi wuxuu ahaa salmadhiga salmadhiga duuyoy sermawayda curatay marna siiga bodhliyo saranser abaaraay marna saxalmawaay saman lagu ciyaariyey sidig lagu tumaliyey marna sabab ma waayay sankaraad xanuunlaay midna lagu masixdaay sina laguma waraay labada ka simaaney sugayaaba idiyey caashiqaasaduma qadhiney sermawayda curatay marnasiga budhliyo saranseer abaaray marna saxal wareejay heeska bilowgiisa saasuu ahaa kelmadda noogu jirtay aan annagu ruwaadda ku samaynay caashiqa sadumahani wuxuu saami u lahaa soomaali u cunay bu ah markii aan xargeysa tegnay ee jansuuradiina laga maray ee abwaanintii cali sugulle xasanganay ee abwaanintii naga martay jansuurada oo la ogaaday baa yaa nagu yidhi buuhi cali sugulle jabuuti sugaan ma leh markaan ruwaaddii u dhignay macageeraradeed meelad dhaliisheen baa ku jirta buu yidhi cali sugulle ruwaaddaad dhegaysanayseen maya baa layidhi kelmad waxaan ahayn anu mahayuu yidhi ruwaadda kelmaddu waa tee baa layidhi wuxuu yidhi waa soomaali u cunay waar soomaali badan baa lalaa yuu yidhi xamar noqoto sabtaa waryaa wiilka ya ma laga yaabaa inay ruwaadda dhan ma yidhi kelmaddaas idinka joojisay gu yidha nagu yidhi cali sugulle suuragal lagu ahaydoo markii culimada lalaayay adduun bay ahayd mogta dee adiguba bedel baan ku hedhay abwaan alaadaa qabtee sow dunida muu cunin isagaa geliyey cali sugulle sidaasay ugu jirtay shakada aadanta rabbi baana leh aada umaadsanta cabdinuur waxaanan aad iyo aad kugu hambalyanayaa muddada gaaban ee aad nala joogtay jabuuti iyo sida aad ila soo xidhiidhay iyo anigoon sagaashankii horteed waraysi layga duubin oon dee caawa sharaf gaara ii tahay waana kuu xog warramay weliba
ashaqadsadu maqadhinay dhalinta wuxuu saami ulaqaaye soo dunida soo dunida muu cunini soomaali soomaali wuu cunaye